bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraafaylaha ka dhowaada warka hiraanima idaacadda raadiyaha baydhabo sinhayta qodobada warkaanan kodoorkuroon weliba ku mid ahaa madaxweyne farmaajo iyo amiirka qatar oo kulan khadka taleefonka kuwa ladiya ra-iisul wasaare roble oo weli kulamo ku wada nairobi doorashada kuraas kumida aqalka sare oo kordhihay tudhusmareeba kulanan ku hadlaya amniga doorashada oo lagu qabday beledweyne madaxweynayaashii hore ee dalka oo ku hadlay doorashadii ka dhiiday garoowe iyo taalibaan oo la shaaciyey in muddo kooban ka qabso kulan caasimada kaabuul hiraafayla dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo khamiisya taariikhda weliba ka beeganta tumin lamada bilisyeedaad agosto sanadka lamada kun iyo labaatan kowdan taas weli hayna qodobada warkaana hiraabnimadan ku doorkulan dhegaystayaal ha ka dhowaada warkii hiraabnimo faahfaahsan hiraafeyle dhegaystayaal ka bilaabnay wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane eliyas cali nuur weliba xilka kulu wareegay wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya eliyas saciid cali eliyas khalinle munaasabad kooban oo laga qabday gudaha wasaaradda warfaafinta waliba ku qeybgalay agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya watiin iyo weliba agaasimayaasha warbaahinada iyo weliba wariyaal kale walibana markaasayti ku horeen hadalla meelsayti ku jeediyey wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya ilyaas cali nuur
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen oo xilkan iing magacaaway mas-uuliyadan iing magacaaway isaari yang mahadnage anina tuhunkiisi ii tuhumow ama wanaaggiisu ii tuhumow kii ha ku bahi ilaahay ii weela ilaan wala xilkaliinka dhiibi ma'e xanti qaba ma'e hooli leey ilyaas ma'e mayba waa tuhun usliii tuhumow intii anna xilkan qaado koro ha ku baha kor leymaha yaliing magacaaway marka anina ilaahay mayweela marka lanki xilkiliing magacaaway tuhunkii madaxweynaha usu tuhumay kii ka fashilama ilaahay mayweel sababtoo ee hooba ada fashilanto ada may leedahay ismase hooli ada wadu waayta madaxweynahana tushay niijaba kanagadaas haddii ada hooli ada ku bato wali lakiing magacaaway usiina kiing magacaaway xilkii lakiing magacaaway ada ha ku batono usiina farxadan eeta may weeli dhe haddii farto unta laka qora lankoontaha maro fiiriyo fartun alla fartun qurux badana hooba leera fartuna wal ammaani lanki qorina wal ammaani haddii markan wasiirkii madaxweynaha magacaawi haddii la ammaana madaxweynahana ammaanayi ho wasiirku madaxweynaha sidii usa ka tuhumaayo usa nagada waaye xogoo fashilaada meeluku koosgaaba meelaha ku gale ha ku baxe marka ilaahay may ceebay muhiimadda intaasu ilaahay xilkii liing magacaawi ila garab gala intaas markan mahadnagay oo ahayti tan lamaad may baan mahadnagay samigay wasiirkay siduusa sheegayba meel badana isku shabahananiusa qurba haddii la hera meelo iskula koyni londona iskula koyni dad xataa meelaha daas kala shaqeeya hayni iskumagana wadana may leerayusa calina isla wadana haddana beelona iskula jeedna taasa ku tabiyan malay wadaagay marka marka wasiirka eedan mahadsanyi saaxiibkay marka samigay walbadan qobadi intii siduusu sheegay badadaal shay ah oo juhdi shay ah bini aadan dadaalo kor iyo dadaali intii bini aadan walqobada korya qobadi eediyadan ka mahadsanyi sida qalba faylahaanta qalba nadiifnimada maylerayus ninka xagar bahay oo haddana geeka maylerayus xilkana ninka wareejiyahay horeyna aanu usi markii oo lii magacaawi kuba ku horna markii lii magacaawi kubacdina is aragnay walbadana maylerayus aan isku sheekaysani meel badanna kasha sheegee marka wadaakay si daacad ah nadiifnimo ka jarta qalba nadiifnimo ka jarta yaan iskala hadalni waana may leeraa iswal badan aan ku wada hadalnay taasna ka ammaanay wasiirka eedeedaan maasan wasiir eedaan maasanta ka lahaa ee dadaalkii iyo juhdigaad ha qobati ma ee idamiin qobana awlaadamin qobana koonfur galbeedyaan qobati dowladda koonfur galbeedaan qobati mayba kalena jazaaka allahu khayr thank you iyo kalena eedaan maasanta dadka barnaamijkan ama xilwareejintaan ku qayb galayna mar lamaad imarsadaayoon aan mahadnagee
kaaseyti welibahay wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ilyaas cali nuur oo khudbad ka jeediyay xaflad markaas xilka kula wareegay wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo amiirka dalka qatar weliba la sheegay in khadka teleefonkiio ku hadleen arrimo dhowr ah farmaajo iyo amiirka qatar olibaya kuwa hadaleena xoojinta xiriirka lamaada dal arrimaha gobolka iyo weliba caalamka intaba dowladda qatar weliba ku mid ataa dowladaha taageero soomaaliya welibana la sheegay in si gaara markaasi maalgeliyaasha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo markaaseyti iyo weliba saaxiibadiisa siyaasadda ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble weliba uuse kulan la qaadaya qaar ku mid ganacsatada soomaaliyeed ee ka dhaqan magaalada nairobi ee dalka kenya kulanka oo ahaa ay koo soo dhaweyn oo ganacsatada markaasiti iyo kaxog wareysaan ra-isul wasaaraha uusoo markaasiti ku dhugunsaaya xaalado ganacsiga soomaaliyeed markaasiyo ka leyn kenya horumarkiiyo suubiyan weliba caqabadaha haysada xilligan ganacsada weliba markaasi jeedeena talooyin argayan in markaas laka hagaaji karo xoojinta xiriirka lamaada dal ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble weliba markiin kooreytii ku hadlay khilaafka la sheegay in markaas dhexgalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo weliba ra-iisul wasaaraha
waxaa la yidhahdaa doqoni meeshii lagu dagaashay ogeeda meeshii lagu heshiiye noogo waa heshiisaan nahay dalkaas haddaan heshiis lahayn ma soconayo dalkaas qarow ka sii dhacaya aniga madaxweynaha dhammaan waxaa waajib naga saaran yahay inaan dalkaas doorasho gaarsiinno annagoo wada soconno si nabad ah oo xasillooni ku jirto oo isfaham ku jiro dhammaanteenna dhammaanteenna dalkaas ayaan u shaqaynaa dalkaas ayaa naga weyn waxyaabaha aniga ay asxaabta saaxiibada dowlad goboleedyadii iyo madaxweynaha igu aamineen ayaan rabaa horena loo sheegay wasiir cabdaalan hore u sheegay oo ah maadaama doorashadii la ii dhiibay oo mas-uuliyaddeedii madaxweynaha igu wareejiyey dowlad goboleedyadana ay ku qanceen waxaan istusay kursigaas waa hal kursi soo maahan waxaan ka soo qaaday xabad rooti ah xabaddaas rootiga ah haddaan wax ka damco musuq maasuqeediina waa damcayaa dhaceediina waa damcayaa xaaladda uu dalka soo mar haddii caadi ahaan lahayd oo labada kun iyo lix iyo tobanka ahaan lahaydna waa waxba isku dayi lahaa laakiin markaan arkay xaaladda dalka soo maray la tashinaan la sameeyey saaxiibaday waxaan go'aansaday dalka inaan u naxo oo aan caqabaddan ka gudbiyo kursi waxa ka qiimo badanna ay tahay dalkaygu noo badbaado dhammaanteen marka saa darteed ayaa waxaa ii soo baxday inaan yeesho maskax fiyoow caqli fiyoow iyo iimaan haddaan laakiin haddaan laakiin kursiga damco kursigaan u jeedaya waxa geesaha ka xiga indhow ma lahanaya laakiin hadda alxamdulilaah ilaahay waa u mahad celinayaa waa ka fiyoobahay sidii hore waa ka fiyoobahay kii kursiga damci lahaa marka insha allah ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa doorashadan si nabada inay noogu dhacdo oo wanaagsan anigana markaas aan xor noqdo afar sano kadibna hami waan leeyahay insha allah markaas aan soo korsay hadduu ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad siiyo cimrina uu siiyo
geeka oo khamiise weliba lakuwadaya in magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug lagu wado doorashadii likumid ee kuraasta aqalka sare oo maamulka galmudug kuwaladow baarlamaanka soomaaliya shalay guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug weliba diiwaangelineen tumcila musharax oo ku tartami doona lixda kursi ee aqalka sare hanesaytio ee geeka dhiyaasa doorashadiio musharaxiinta weliba markora markaas khudbadiio musharaxnimo injeedi doonana golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug iyo intaas kureedna doorashada bilaawada doonta xubnaha tumay lamada musharax ee doorashada geedka ka tartama doonan iyo weliba qaarisho afartii sana ilaa dhaaf iyo kumid haayna xildhibaanada aqalka sare walibana magacyadii musharaxiintiyo shil iina cabdi axmed dhuxulow nuur xasan guutaale yuusuf geele ugaas daahir faarax fiidow saciid siyaad shirwac maxamed daahir maxamed samsam daahir maxmuud farxiyo maxamed guure cabdixakiim macalin axmed ismahaan cabdi xuseen duniyo maxamed cali ammaanka magaalada dhuusmareeb iyo geeka edlan adkey welibana wadooyinka hagalow iyo weliba haanka bahwo xarunta baarlamaanka galmudug laka aragahaye ciidamada booliskii weliba nabad sugidda oo markaas amniga xaqiijiyo waa walaa warare markaasayti ku saabsan doorashadaas weliba ku dhugunsi doontana wararkaani weliba barnaamijyadan dambe insha allah gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cismaan weliba shir gudoomiyey kulanlan ku hadlayay arrimaha ammaanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kulanku weliba ku qeyb galay saraakiil ciidamada booliska magaalada saraakiil ku darartii amisom booliska iyo weliba mas-uuliyiinta maamulka ku tirsan hiiraan mas-uulka labada mas-uul weliba ay ku hadleen sugowka ammaanka goobaha diyaargarowga arrimaha doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka ee markaasiti likuwada ee markaas kudhiyada beledweyne weliba kuranqaadowka tababarada iyo biyaan booliska amisom haana seyta oo markaas la siiyo ciidamada booliska dowlad goboleedka hirshabeelle madaxweynayaashii hore ee dalka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo weliba xasan sheekh maxamuud weliba ku hadalana doorashadii xildhibaanada aqalka sare ee markaas kudhiyadii magaalada garoowe ee caasimada puntland qoraal asaari xasan sheekh weliba ankambale sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee puntland haanaseyto markaas la dooraday iyo omarkaaseyti usoona ilaaheen kutoogi in markaas la garab gala mas-uuliyadda lingigmadi xasan sheekh iyo weliba mas-uuliyiinta dowlad goboleedka puntland iyo shacabjo ka bogaadii hirgelinta doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kudhiyadii magaalada garoowe dhinaci kale sheekh shariif weliba an hambaliyey xildhibaanada cusub ee puntland kamatalow golaha aqalka sare islamarkaana weliba madaxweyne saciid cabdulaahi deni iyo weliba golaha wakiilada maamulkaasiti ka bogaaday doorashadii la qowaday doorashada aqalka sare ee kudhiyada garoowe islamarkaana weliba la doorday tum-i kow xildhibaan ee puntland kamatalow golaha aqalka sare welibana maamulka puntland uu snagaday maamulkii saddexaad ee qowda doorashada iyo geeka oo khamiisan markaas likuwada in galmudug kudhiyada doorashada aqalka sare idaacadda raadiyaha baydhabo ee dhegeystayaal warkahir hamasinka ku hay inka dambeyntii sarkaal ka tirsan hay-adda sirdoonka mareykanka oo la hadlay wakaaladda wararka reuters weliba sheegay in kooxda taalibaan awoodo koran in caasimada kaabul iyo qowda muddo sagaalan maalmood sarkaalka city oo fasaxan kahaysan in warbaahinta markaas la hadal weliba uuse tilmaamay in qiimeyntiyo markaas ku fiirayaan muddada dheer ee kaabul laka difaaca kora taalibaan oo gulo deg deg a deeray xili markaas la filow in ciidanka isbahaysiga mareykanka ku baha doonaan afghanistan dhinaca kale wasiirka difaaca ee dalka russia seri weliba sheegay in markaas hogaamiyaasha taalibaan iyo fadahayeen in weeran dalalka dariska leh ee afghanistan oo markaasi oo ka dhawaadahayeen wasiirku weliba uuse tilmaamay in hogaamiyaasha taalibaan iyo qaadeen inuu markaas weeraro doonaan dalalka takajistan iyo weliba azabajistan xili markaas taalibaanna gacanta markaasitiyo ka dhigeen gobolada ka teesan xuduudkaas warkii dhegeystayaal isiinku dhuunsaasan idaacadda raadiyaha baydhabo hiraabtan intaninka dhonye